waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xanuunka coronavirus iyo xanibaadaha lagu soo rogay magaalada melbourne iyo gobolka victoria waxa uu saameyn ba-an ku leeyahay ganacsatada iyo meheradaha kala duwan moxamed alkaadi waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada melbourne ee soomaalida waxaan weydiiyey bal saameynta uu ku yeeshay coronavirus isaga iyo meheradiisa waxaana uu yiri waxaan leeyahay maqaayad ku taalla xaafadahan hadelberg west maqaayadda waxaa la yidhaahdaa golden grill palace ka hor intaynan cudurkan una saameynin xoogaa awal buu marketka laciif ahay laakiin waa la moodayay laakiin hadda waxaad u malaysaa in xanibaayad badan oona lagu soo rogay ayaa waxay dhalinaysaa in marketka uu sii laciifo shaqaalahana maaragtay ay maba businesska xataa hore uma soconayo sababto dadkii dhanaa kala xirxiran shaqaalaha xataa mashaarkooda ma bixi kartid busineskana very very slow waayo dadka badanaaba communitygana shaq la-aanaaba ku dhacdaba waa gartay
si badan buu noo afect gareeyay waa gartay maqaayadaha cuntada iyo cabitaanada lagu gado maadaama dadkii ay guryahooda ku jiraan waxaa la yidhaahdaa waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaan dhanka online-ka marka dhinacaas wax ma ku iibisaan dadku mayna ka soo dalbadaan dadka take awayga qaadanayana mayna yimaadaan
ha restrictions baana lagu soo rogay oo ay dhahayaan qodobo badan baad waa inaad follow gareysaa waxaa ka mid ah dhinaca take awayga ama online-ka saas daraaddeeda waxay noqotay inaan durbaba aan aan ku dhaqaaqno sidii aan innovation aan u sameyn lahayn businesska marka waxaan bilaabnay online portal waxaa kaloo nagu qasabtay inaan raadino covid safe plan mid ay dowladda soo dejiso iyo mid aan annaga maaragtay aan nafteena aan aan ka fikirnay oo sidii aan dadkii aan aan aan ula challenge garay lahayn cudurkan jira marka waxaa kaloo jira dadka inaan dhiirigelino inay maaragtay ay shuruucda ay raacaan aan had iyo jeerna aan la socodsiino meeshay wax marayaan waa gartay marka maqaayadoo kale covid safe plankas waa qorsho ah in dadka imanaya iyo maqaayadu nidaamkii lagu ilaalin lahaa xanuunkan aad samaysaan maxaa ugu waaweyn marka dadku markay ina yimaadaan inay meelo kala dheer istaagaan miya ama inaad ay gacmahooda dhaqaanba sidee u hirgelisaan covid safe plankas dowladdu soo rog dowladda intayna covid safe plank ay soo rogin annaga waxaan waxaan qaadanay qorsho ahaan inaan annaga balan naftigeena aan la imaano maadaama cudurkii aan u jeedna inuu faafayo business economic prosperitygeena dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caafimaadka inaan balance ku sameyno waxaan go-aansanay annaga inaan balaan cusub aan la soo baxno waxaan ku dadaalnay caafimaadka sida nadaafadda hygienka nadaafadda in general inaan aan introduce gareyno wax la yidhaahdo social distancing dhulka xataa waxaan waxaan ku sameynay maaragtay marks oo dadka meel ay kala istaagaan waxaan introduce gareynay record keeping dadka soo gala maqaayadda inay magacyadooda ay dhigaan waxaan introduce gareynay safe work stations oo dadka sanitization ay ku sameyn karaan markay soo galaan iyo markay ka baxaan hadday lacag taabtaan inay sanitize ay sameeyaan uu ku dhiirigelino had iyo jeer inay dadka maaskiyadooda ay xirtaan haddii qof uunan maaski qabin waxaan waxaan ku dhiirigelinaa inuu maaska soo qaato uu soo laabto marka had iyo jeerba ma aragtaa caafimaadkaas waa inaan la dagaalanaa at the same time economic economicadina ma aragtaa dhulkay kusii dhaceysaa caafimaadkana waan la dagaaltamaynaa saas daraaddeeda qarashaad dheeraadiah ayaa ayaa businesska kusoo kordhay way dhaantaa inaan businesska aan la xirin soomaali badan oo melbourne maaragtay businesyo kuleh way wada xireen sababtoo ah covid safe plan ma laha waxaan ku dhiirigelinaya inay samaystaan d h h s ka platformkooda ama websitekooda baad ka helaysaa haddaadan aadan kari karin inaad samaysato waa gartay marka waxaad ka hadashay in dhaqaalihiinna hoos u dhacay dowladda kuwa gobolka iyo kuwa federaalkuba waxay ku dhawaaqaan in ganacsato iyo shirkado badan ay caawinayaan meheradaha noocaagoo kale ah dowladda wax caawimaada ama ka heshaan hadday noqoto ama shaqaalihiina in lacagaha joobkii barka la siiyo amaba guud ahaan ganacsi ahaan lacaga aad dalban kartaan oo laynaku taageeraya ma jiraan
ha dhowr dhowr barnaamijaa jira sida job keekerka aada ku dhifatay waxaa kaloo jira business support uh, cash boost iyo business loans ee dowladda maaragtay ee dhiirigelinaysa in dadka maaragtay ganacsatada ah ay ablaagarayaan haddii eligible u yihiin businesska sidan ugu maqaalaa waqti badan kumaad jirin marka guud ahaan marka laga reebo dhibaatooyinka covid nnteenka oo ku soo aaday xilligai aad ganacsigan ku soo biirtay maxaa kaloo caqabada ah oo guud ahaan markaad business magaaladan ka rangaraynaysid aad la kulantaa
zambia businesska markaad soo gelaysid caqabado badan baa jira businesska had iyo jeerna wuxuu ku fiican yahay inaad lahaato business plan business plankaas uu lahaado short term medium term iyo long term plan waqtiga dheer waqtiga dheer iyo waqtiga dhexe iyo waqtiga dhow iyo waqtiga dhow si aad aad aad u lahaato business oo hore u socod leh marka had iyo jeer waxaan isku aan isku daynaa inaan tusaaleaan u qaadanaa businessyada casriga ah iyo sidee horumarkooda ay ku gaareen marka maalin kasta waxaan ku waxaan ku jirnaa waxbarasho oo gooniya marka waxaan isku daynaa maaragta inaan improvements aan sameyno keliya ma aha within our community laakiin inaan u noqonno communitygeena naftigeena maaragta business casri ah oo ay businessyada kale soomaalida ay wax ka baran karaan waa gartay businessyada waxaa la yidhahdaa hadda dad waxaa jira ganacsataa oo dhaliilsan nidaamkan dowladdu ay soo rogtay iyo xanibaadahan badan oo le ganacsigan haddii la xiro lix asbuuc maba soo noqon karnaba marka rajada adigu aad ka qabtid inaad ka gudubtid lix asbuuc kadib haddiiba dib loo furo oo dadku caadi ay usoo noqdaan rajadaadu intay la eg tahay inaad hore uga socoto dhibaatadan ka baxdaan horta hore waxaan waa dadaal arsaaqadana ilaaha bixiya laakiin run ahaanta arrintanna hortaalla waxaa weeyaan waa inaan helnaa balance ah economic prosperity dhaqaalaha iyo caafimaadka bani aadanka marka cudurkan cudur halisah weeyaan ma aha cudur ku dhaca dhalinyarada keliya ama odayaasha qof kastuu ku dhacaa wuuna saameynayaa maalin dhoweed waxaa la sheegaya yar soddon jira oo dhintay marka waa cudur dilaa ah marka had iyo jeer waa inaan cudurkana la dagaaltanaa economicadiina maaragta aan dhaqaalihii aan hore aan u wadnaa marka saan aniga aan u arko futureka dadaalkan aan hadda aan maanta aan muujinayno iyo maalin kasta aan isku taxadirno waxaan rajaynaynaa in futureka aan ka gudubno caqabadahan waa garta marka guud ahaan tallaabooyinkan dowladdu qaadayso lagu xakamaynayo xanuunka coronavirus waa ku raacsantaha tallaabooyinka dowladda qaadayso
aad iyo aad aad iyo aad weliba waxaan annaga aan la soconnaa had iyo jeer tallaabooyinka ay dowladda qaadayaan waxaan u aragnaa hor u socod because waxaa lahay prevention is better than precure inaad aad ka hor tagto waxay dhaantaa kabacdi waxay markay kugu dhacaan dhibaatooyinkiisa waxaad ka qaban kartid ma laha marka sidaas daraaddeeda waan la soconnaa waxaan had iyo jeer aan fiirinaa d h h s ka waxay soo rogaan iyo balaamada ay leeyihiin wallaahi waxaan dhihi lahaa mataqaanaa xoogaa general in general maaragtay waddankan waa inkastoo adduunka uu ka fog yahay haddanana waxaan arkaa maaragtay inaan tusaalayaasha adduunka ka socda inaanan annaga aanan aanan qaadanin ama codkana uuna muuqanin marka sida hadda face maskigan hadda la introduce gareeyey waxay ila tahay aniga in mar hore la introduce gareeyay ay ahayd sida wadamada scandinavianka china iyo iyo japan iyo iyo south koreaba ay introduce garayaan at a very early stage marka inkastoo hadda maaragtay weli ay shan boqol marayso maalintii infection rateka hadda waxaan rajeynaynaa inuu insha allah hoos u soo dhaco laakiin muhiimaddu waxaa waaye in dadka gacmaha dhaqdaan sanitization ay sameeyaan guryahooda ay disinfectant ay sameeyaan si cudurka u faafin waxaasoo dhanna waxaa ka daran haddii aad cudurka aad dareen aad dareensan tahay jirkaaga ama aad aad ka walwalsan tahay issoo baar gurigaagana joog kaasina wuxuu ahaa maxamed alqaadi oo ah ganacsade fadhigiisu yahay magaaladan melbourne
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali